lilah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suurat lburuuj suurat lburuuj makiyatun weeye aayadaheedu waa labaatan iyo laba aayadood waana suuradda siddeetan iyo shanaad xagga tartiibka suwarka qur-aanka kariimka bismi illaahi araxmaani araxiim wasamaa'i samadii baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi samadii daatilburuuji buruujta u saaxiibka ahayd burjiyaasha burjiyaashaas waa labaiyo tobankii burji ee qorraxdu sannadkiiba hal mar ay goynaysay dayixuna bishii hal mar uu marayey oo habeenkiiba isagu burji ou dayixu ku sugnaanayey marka buruuj baa la yidhaahdaa burjiga asalkiisu sarta weyn oo dheer ayaa loo yaqaanay markaas hadda buruujtanaa lagu magacaabay maadaama iska muuqato wasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadii daatil buruuji burjiyaasha u saaxiibka ahayd waxaa la tilmaamayaa buruujtaas labaiyo tobanka ah waa duruqda iyo waddooyinka waddooyinka waxa weeyaan ay maraan alkawaakibu sabca sayaara toddobada meere ama xiddigaha ama kawaakibta toddobadaa ee socda ee zuxalka iyo ay ka mid yihiin meeshaas ay maraan weeyaan ee duruqda u ah burjiyaasha labaiyo tobanka ah baan ku dhaartay wasamaa'i daati lburuuj buruujtii weeyaan marka marka waa arrin la xidhiidha weeyaan xagga falaga iyo culuumta la xidhiidha sidaynu tilmaannay qorraxdu halkii sano ayay mar dhammaynaysaa buruujtaas dayixuna bishii bil kasta waa dhammaynayaa amaa qorraxdu labaiyo tobankaa burji burjigiiba bil bay ku sugnaanaysaa labaiyo tobankii bilood iyo labaiyo tobankii burji xisaabtii sidaasay noqonaysaa ay isku keenaysaa waxaa kaloo halkaa ku jira buruujtaas meeshu waxaa imaanaya waxa la yidhaahdo xilliyadan hadda guga iyo dayrta iyo diraacda iyo xagaaga iyo baa labaiyo tobankaas saddex ka mida rabiiciyaa la yidhaahdaa waa xilliga guga saddex ka midana waxa weeyaan sayfiya xilliga jiilaalka weeyaan saddex ka midana waxa weeyaan shitaa'iya la yidhahdaa waa xilliga xagaaga iyo qaboobaha saddex ka midana waxa weeyaan waa xilliga dayrta weeyaan laakiin culuumtan iyo aayaadku maaragtay walqamari qadarnaahu manaasila iyo litaclamuu cadada siniina walxisaaba iyo aayaadka la midkaa iyo arrimaha marka laga hadlayo waxa weeyaan koonkan iyo xidigahan iyo kawaakibtan iyo buruujtan iyo qaabka u shaqaynayaan fannigan waxaa laga qoray markala fanul miiqaadka oo wakhtiyada iyo arrimahaas lagula socdo wasamaa'i baan ku dhaartay daatilburuuji walyowmi yoomkii baan ku dhaartay yoomkii almawcuudi la yaboohay waa yowmaalqiyaamaha ilaahay baa yaboohayo layajmacannakum ilaa yowmi alqiyaamati laa rayba fiihi baa ilaahay yidhi wa shaahidin baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi mid shaahidah ee markhaanti kacaya oo nebigeennaa markhaanti kacaya calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii kaleba ummadahoodii bay ku markhaanti kacayaan iyo wa mashhuudin kan lagu markhaanti kacayo oo ummadihii baa lagu markhaanti kacaya wa shaahidin wa mashhuudin aayad qur'aan oo kale ilaahay wuxuu ku yidhi fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida ama waxaa la yidhi shaahidku waaba ummaddan mashhuudkuna waxa weeyaan waa ummadihii kaleoo lagu markhaanti kacayo aayadda waxaa loo soo deliishaday litakuunuu shuhadaa'a cala annaasi wa yakuuna arasuulu calaykum shahiida wa shaahidin midka shaahidkaayo maalinkii jumcada yowmuljumcihii iyo mashhuudinkii la xaadiray oo yooma carafana waa la yidhi intaasaan ku dhaartay qutila waa la lacnaday asxaabul ukhduudi ukhduudda kuwii asxaabta u ahaa meelaha godadka ah iyo wareemmada iyo jeexitimaha kuwii qodayey kuwa u saaxiibka ah kuwa waa la lacnaday ama qutila lacnad baa lagu dilay asxaabul ukhduudi ama jumla ducaa'iya ka dhigo qutila idam allah lacnad ha ku dhacdo asxaabu lukhduudi lacnad ha lagu dilo oo ha ku dhacdo marka qutila wuxuu leeyahay ibnu cabbaas kullu shayin fi lqur'aan wax kastoo qur-aanka dhexdiisaayo qutila laga cabiray fahuwa lacnu weeyaan waa lacnad weeyaan waa la lacnaday naxariista ilaahay baa laga dheereeyey qolada asxaabulkhuduudka qolada iyagaa weeyaan qutila asxaabu lkhduud annaari asxaabi naari asxaabu naar naarta asxaabteeda waa la lacnaday naartii daatil waquudi hursanka u saaxiibka ahaa iyo shiditaanka naartii huraysay ee erelku ka kacayey ee gaalada lagu naarayey iyaguwa maxaa yeelay kuwaani intay godad qodeen oo dab ku shideen bay muuminiinta cadaabayeen marka naartay ku cadaabayeen baa la tilmaamayaa qutila asxaabuulkhuduud annaari asxaabi naarkii weeyaan daatil waquudi huritaanka u saaxiibkahay id waktihum iyagu waa la lacnaday calayhaa dusheeda qucuudun ay ahaayeen kuwa fadhiya oo halkaas ay yihiin kujuluusun kuwa fadhiya wey xawla naar id waktihum iyagu calayhaa dusheeda qucuudun kuwa fadhiya ay ahaayeen oo mu'miniinta ayay halkaa ku naarayeen oo ku cadaabayeen ficilkaa xun ay samaynayaan bay goobjoog u ahaayeen wal xaal hum iyagu calaa maa yafcaluuna waxa ay ku falayaan bilmu'miniinana shuhuudun ay yihiin ay ahaayeen kuwo shuhuud oo goobjoogayaal ah oo meeshaa jooga asxaabulkhuduud arrintaani waxay ahayd baa layidhi qisadani nin boqora baa jiray oo daalim ah oo gaal ah oo kaafir ah ninkaa dadkii magaaladiisa joogay baa islaamay markaasuu wuxuu yidhi godad ha la ii qodo waddooyinka waaweyn dhinacyadooda godad ha la iiga qodo godadkii markii la qodayba wuxuu yidhi dab ha lagu shido dabkii markii lagu shidayba wuxuu yidhi ciidamadiisii iyo wuxuu ku yidhi raggii isaga taageersanaa nin kasta oo mu'mina iyo gabarh kasta oo mu'minada ha la ii keeno dabkan qarkiisa iyo meesha geeskiisa ha la soo taago haddii uu ka noqdo markuu arko dabka in lagu tuurayo oo uu gaalnimadii u noqdo faraha ka qaada hadduu noqon waayena naarta ha lagu tuuro dabkan shidan dadkiibay sidii ku sameeyeen dad badan bay meeshii ku cadaabeen oo ku naareen oo ku rideen dabkii markii dambe islaam baa timid wiil yara wadata markii ay dabkii soo dul istaagtay bay ka dibu gurataysay oo gadaal uga istaagtay wiilkii yarka ahaayoo aan hadalka gaarino ay wadatay baa wuxuu ku yidhi yaa ummaah isbiri hooyoy sabir fa innaka calal xaqi xaq baa ku sugan tahay xadiidka imaamu muslim oo warinaya weye markaasay iyana sidii ugu tuureen qutila asxaabu alkhuduud annaari daati alwaquud idum calayhaa qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud sidaasay gaaladaasi u dhibaateeyeen u jirdileen u gubeen dadkii mu'miniinta ahaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa naqamuu ma ay dagaalin kuwa gaalada ah minhum kuwa mu'miniinta kuma qoonsanoo kuma dagaalin ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen mooyaane billaahi ilaahay allihii alcasiizi qaalibka ahaa allihii alxamiidi almaxmuudi la mahadinayey wax kaloo ay ku galeen oo ay kula colloobeen oo ay ku qoonsadeen haba yaraatee ma jirin kuwa mu'miniinta wax kaloo ay ku qoonsadeen ma jirin gaaladu waxay ku qoonsadeen oo keliya inay rumeeyeen ilaa allaha casiiska yaa ilaa an yuuminuu billaahi alcasiizi alxamiid intaa unbay kula dagaalayeen iimaankay kula dagaalayeen gaaladuna waa iska sidaas weeyaan dee taas oo iimaan qofku yeeshana wax lagula dagaala maahee waa wax lagu farxo lagu soo dhoweeyo taas bay laakiin iyagu kula dagaalayeen alladii allahaaso lahu isaga u ahaaday milku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo wal ardi ardooyinka ardada mulkigeeda allaha iskale subxaana wa tacaala inay rumeeyeen oo keliya ayay waxaasoo dhibaataa u mariyeen kuwii mu'miniinta ahaa ilaahayna subxaana wa tacaala hadda isaga u xaqli in la rumeeyo ilaahay waa casiiza waa mid qaaliba waa xamiid ilaahay waa mid nacamtiisa lagu mahadiyo waa midka lahu mulku samaawaati wal ardi ah ilaahay saa weeyaan wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantiis shahiid ilaahay waa mid shahiidah oo mudalica daalacanaya calaa acmaali cibaadihi addoommadiisa acmaashooda ilaahay mid daalacanaya weeye wax ka qarsoonaanayana haba yaraatee ma jiraan markaas wallaahu calaa kulli shayin shahiidun dhan waxaa weeyaan wacdi bay ka tahay lilmu'miniina mu'miniinta yaboh iyo ballanqaad bay u tahayoo ilaahay waxaa samaynaysaan wanaag waa idiin og yahay weeye dhanka kalena gaalada waciid bay u tahayoo waxa weeyaan waxa weeyaan waciidkaasi mujrimiinay xumaanta iyo waxa aad samaynaysaan ilaahay mid daalacanayo u jeeda weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa fatanuu fitneeyey almu'miniina ragga mu'miniinta ah iyo walmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah oo diinkoodii ka fidneeyey oo ka hor istaagay oo dabka ku gubay humma lam yatuubuu ka bacdina aan ka noqonin gaalnimadii iyo duqyaankii aan ka noqonin oo aan ka laaban oo ka toobadkeenin falahum kuwaas waxaa u ahaaday cadaabu jahannama jahannama naarteeda u ahaaday jahannama jahannama cadaabkeeda u ahaaday iyagaaba leh cadaabkaasaa u ahaaday ay leeyihin walahum waxaa kaloo u ahaaday cadaabuulxariiqi xariiqa iyo gubashada cadaabkeeda iyo gubidda cadaabkeeda u ahaaday alcadaabu almuxriq cadaabka wax gubaya weeyaan maadaama iyaguba ay mu'miniinta gubeen markii adduunka la joogay iyagana hadda waxa weeyaan ilaahay baa naartaas u diyaariyey oo u ballanqaaday cadaabkaasaa lagu gubaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum iyaga waxaa u ahaaday jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajrii ay dareerayso kuwii hore waxaa la yidhi lahum waxay leeyihiin falahum cadaabu jahannama la yidhi kuwaanna waxaa la yidhi lahum waxaa u ahaaday jannaatun jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal baa dareeraaya webiyaashii caanaha ahaa kuwii malabka ahaa kuwii khamrada ahaa kuwii biyaha ahaa waxaasoo webiyaalah baa dareeraya guryahay deggan yihiin meesha hoostooda ah daalika kaasina alfawzu waa liibaan alkabiiru weyn baa ilaha yidhi liibaanta weyn kaa isagaa weeyaan alladii laa sacaadata walaa fawza bacda liibaan ka dambaysa aysan jirinin faws ka dambeeya uusan jirinin kaa weeyaan qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waxaa laynoo tilmaamayaa aargoosiga ilaahay ee daran ee ilaahay ka argoosanaya kuwa acdaada ah rususha ilaahay iyo awliyadiisa cadowgooda ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna badasha rabbika rabbigaa qabashadiisu la shadiidun waa mid daran badshigaasi qabashada ilaahay kuwa jabaabirada iyo daalimiinta ilaahay oo qabtaa taasi mid daran weeyaan innahu ilaahay huwa ilaahay yubdi'u ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala midka khalqiga bilaabo weeye iyagoo caddamo aan jirin kii bilaabay weeye wa yuciidu ilaahay midka soo celiya weeyaanoo markii ay dhintaan dabadeed kan soo celinaya weeye oo soo celiya wa huwa ilaahayna alkhafuur alla dhaafid badan weeye alwaduudu ilaahay weeye mid jecel liawliyaa'ihi ilaa awliyaa'ihi kuwa isaga rumeeyey ee awliyadiisa ah waxa weeyaan almuxibu lahum weeyaan ilaahay midka jecel weeyaan yowaddu awliyaa'ah ilaahay awliyadiisa uu jecel yahay sida midkiinba walaalkii u jecel yahay oo macnaha si ka sii daran oo ka weyn baa ilaahay kuwaas u jecel yahay wanaagsan wa huwa ilaahay alkhafuuru weeye alwaduudu weeye dul carshi ilaahay weeyaan allaha carshiga iska leh ilaahay weeyaan carshiga cadiimka ah allaha iska leeyahy almajiidu ilaahay weeyaan marka carshiguna waa ilaahay waxaa loogu idaafaynayaa wax kasta ilaahay isagaa leh waa makhluuqaadka kan ugu weynanka badan weeyaan samaawaadka toddobada ah waa ka sii weyn yahay marka carshiga saa u weyn allaha abuuray allahaasaa cadiim oo mid weyna subxaanahu wa tacaala almajiidu ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala facaalun ilaahay mid farid badan weeye limaa yuriid wax allaaliya wuxuu doonayo yafcalu maa yashaa yaxkumu maa yuriid wuxuu doono ilaahay falaa wuxuu doono ilaahay doonayo ilaahay xukumaa laa mucaqiba lixukmihi waxuu xukumana cid la cirbin kadhah ama ka dabategi kadhah ama rafcaan ka qaadan kadhaa ma jidho walaa raadda liqadaa'ihi qadihiisa cid ka hor imaan kadha ilaahay ma jidho haba yaraate waxaa la tilmaamay abubakar sidiiq radiallahu canhu baa isagoo xanuunsan xanuunka u dhiman doonay maradulmowdki waxaa lagu yidhi hal nadara ilayka dabiib kii wax dabiibay wax daaweynayey ma ku arkay takhtar bay dadku uga jeedaan iyagu takhtar ma lagu tusay takhtar ma ku fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi nacam markaasaa dadkii waxay dhaheen famaadaa qaala laka muxuu kugu yidhi markaasuu wuxuu yidhi wuxuu igu yidhi qaala lii wuxuu igu yidhi facaalu limaa yuriid anaa waxaan ahay wuxuu doono kan falid badan maxay ka dhigan tahay ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa arrintayda og weeyaan wuxuu doonou samaynaya xanuunkiina waaba u dhintay abubakar sidiiq radiallahu canhu qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi hal ataaka makuu yimid xadiisuljunuudi junuudda warkoodii ciidamada ciidamadii tirada badnaa ee gaalada ahaa ee ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay ka hor imaan jiray kuwaa warkoodii ma haysaa sifaamku waa tashwiiq inuu nebigu macaratay aad u jeclaado qofka markii la yidhaahdo waxaas ma ka war haysaa waxaa ma maqash aad buu ugu dhegtaagayaa u jeclaysanayaa in loo sheego kuwaas junuuddaas warkoodii ma kuu yimid fircawna iyo wathamuudda fircawn iyo reer thamuud warkoodii ma kuu yimid kuwii xoogga badnaa weeye dowladaha ad adag haysay maxaa ku dhacay dee waa la halaago waa la baabasha bal iskaba dhaafe alladiina kuwa kafaruu gaaloobay fii takdiibi beenin dhexdeed bay ahaadeen beenin dhexdeed ayay ahaadeen oo beenintaasi waa maxay beenintaasi waxa weeyaan fii baa laga cabiroo beenin bay dhexda oga jiraan ilaahay beeninayaan rusushiisana ay beeninayaan wallaahu ilaahayna min waraa'ihim iyaga hortooda muxiidun ilaahay mid koobaabay wey ilaahay baa koobaabay dhinac kasta kama fakan karaan kama carari karaan ma cajsi gelin karaan ilaahay qabdadiisay ku jiraan fii kulli xiinin wa zamaan bal iskaba dhaafa huwa kitaabkaani qur'aanun qur'aan wey qur'aankaasoo majiidun sharaf badan sharafta meesha u sarraysa ka gaaray kutubtii kaleo dhan buu ka sii sarreeyaa marka la fiiriyo qur-aanka fii icjaazihi wa nadmihi wa sixati macaaniihi intaasba meesha u sarraysuu ka joogaa fii lowxin boonu ahaaday loox dhexdiis looxaasoo maxfuudin la xafiday oo la ilaaliyay looxulmaxfuudka ayuu ku sugan yahay alladii looxulmaxfuudkuna isaguna xagga samada jira markaasaa halkaasaa qur-aanka ku ilaashan yahay looxulmaxfuudkana waa la xafidayo waxa weeyaan waxaa ziyaado wax laguma daro wax lagama nusqaamiyo taxriif iyo tabdiil iyo waxaas ma yimaadaan ilaahay baa ilaaliyey subxaanahu wa tacaala suuratu daariq suuradda la yidhaahdo suuradda waxa weeyaan siddeetan iyo lixaad xagga suwarka tartiibka aayaadkeedu waa toddobiyo toban aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wasamaa'i samadii baan ku dhaartay iyo wadaariqi daariqi kii guurayey ama guuraynayey soconayey daariq waxaa la yidhaahdaa hadda looga jeedaa waa xidigaha ifaya habeenkii muuqanaya maalinkii qarsoomaya daariq waxaa loogu magacaabay habeenkii bay muuqanayaan maalintiina iftiinkaasaysan la muuqanaynin wa kullu maa yajii'u leylan fa huwa daariqun wax kastoo habeenkii yimaadana daariq waa la yidhaahdaa waasamaa'i wadaariqi wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi allow ma daariqu maa waxa addaariqu daariq u yahay annajmu waa xidig waa loo sheegay athaaqibu ee daloolinayey oo iftiinkiisa ku daloolinayay mugdiga xidigahaas markay iftiinkoodu muuqdo mugdigii baa meesha ka baxaya kaa weeyaan marka qur-aanka si badan baa loogu sheegay qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha intaasaan ku dhaartay in kullu nafsin maa kullu nafsin naf dhammaanteed ma ahaanin lammaa calayhaa ilaa calayhaa dusheeda waxaa ahaaday xaafidun mid xaafida oo ka mid a malaa'igta ilaahay malaa'igta xafadada la yidhaahdo baad dushooda ahoo camalkooda ilaalinaya marka intii naafiya in kullu nafsin maa kullu nafsin lammaa ilaa calayhaa ama inuu shaaniya kullu nafsin lamaa calayhaa ama lammaa la calayhaa markaas la dhahaya iyada dusheeda waxaa ahaaday xaafidun baa ahaaday mid xaafida weeye waa malaa'igta xafadada ahayd wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin malaa'igtii la yidhi weeyaan oo maxay ka ilaalinayaan malaa'igtaani qof kasta ama naf kasta aafaadkii bay ka ilaalinayaan acmaashiisii bay xafidayaan khayr iyo shar wuxuu la yimid baa loo diiwaangelinayaa loo qorayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falyandur ilinsaanu insaanku ha fiiriyo mima khuliqa waxa laga abuuray mima waxa khuliqa laga abuuray bal bilowgiisa hore qof kastow abuurkaadi u horreeya wixii ah ka timid bal fiiri weeyaan fiiradaasi waa nadra ictibaarin wa tafakurin adoo tafakur iyo fakerid iyo fiirin ay kuu kula xidhiidho khuliqa waa la abuuray insaankii min maa'in baa laga abuuray biyo xaggood maagaasoo daafiqin shummaya soconayo dareeraya waxa weeyaan biyihii ka imaanayey ka soo qolqolayay xagga ninka iyo xagga qofka dumarkaa weeyaan oo markaa weladkii laga abuurayey daafiqin min maa'in baa laga abuuray maagaasoo daafiqin marka min maa'in daafiqin ay madfuuqinna waa la yidhi bimacnaa masbuubin fi raximi la shubay oo lagu shubay raximka biyaha iyaga ah ayaa laga abuuray candhuuftaa yar biyahaa yar ayaa laga abuuray insaanka asalkiisii sidaa weeyaan biyahaasoo labadii dhinac ka kala imaanaya min maayin daafiqin kaasoo yakhruju baxaya maagaas min bayni sulbi dhabarka ninka iyo wataraa'ibi kalxamaha qofka dumarka ka imaanaya biyahaas ayaa laga abuuray insaanka asalkiisii macnaha weeyaan meeshaas ayuu ka yimid biyahaas ayaa laga abuuray yakhruju min bayni sulbi wataraa'ibi baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala taas baa laga abuuray asalkiisi waa kaa qofka kaa halkaa laga abuuray oo biyaha saas laga abuurayna maba ahaba inuu kibro oo isqaadqaado oo maaragtay isla weynaado innahu ilaahay calaa rajcihi addoonkaas celintiisa la celintiisa la celiyaa laqaadirun ilaahay mid awooda wey calaa rajcihi insaanka ilaahay inuu celiyo laqaadirun waa mid awooda subxana wa tacaala intou dhintay ka bacdi ilaahay inuu soo celiyo oo mar labaad bacda mowtihi ilaahay keeno ilaahay waa mid awooda yowma maalinna ilaahay soo celiyo calaa rajcida ku xir tublaa la muujinayo oo la itixaamayo asaraa'iru waxyaalihii sirarta ahaa haa waxyaalihii qarsoonaa maalinka la muujinayo wey yowma tubla asaraa'iru weeyaan wax allaala wixii qarsoonaa oo caqaa'id ahaa oo niyooyin ahaa wixii wanaagsanaa wixii xumaa maalinkaas maalinkaa isaga wey famaa lahu ma ahaanin insaankii min quwatin wax awooda walaa naasirin mid u kaalmeeyana uma ahaanin wax awooda iyo wax u kaalmeeya midna heli maayo dhibaatadaas cid ka celisa iyo awoodu iskaga celiyo midna heli maayo ama cadaabku iskaga difaaco qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wasamaa'i samadii baan ku dhaartay daati rajci rajciga madarka u saaxiibka ahayd kii noqonaya macnaa rajcigu waxa weeyaan roobka addoommada ku soo noqnoqdoo hadba xilli imaanaya hadba xilli imaanaya xiinan bacda xiinan imaanaya waa madarkii weeyaan haddaan madarkaa la helinna dadka iyo dunyaduba waa halaagsami lahayn samadaasaan ku dhaartay wal ardo ardadii baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi ardadii daati sadci sadciga iyo dildillaaca u saaxiibka ahaydoo markii roobku doo dhirtu ay soo baxayaan ayaa nabaadka iyo geeduhu meesha ay ka soo baxayaan iyo ubaxyadu ayaa dhambalmayo dildilaacaya wal ardi daati sadci baan ku dhaartay intaasaan ku dhaartay innahu qur'aankan kariimkaa ila qowlun waa qowl qowlkaasoo faslun cad oo faasil ah bayna alxaqi walbaadil kala caddaynaya wamaa huwa manowsan ahaanin bilhasli baa ilaahay yidhi caycayaar ma ahan wax lahwi iyo baadil iyo cabad iyo cayaaro meeshaan yaalla ma jiraan macnaha qur-aanka kuma dhex jiraan waxaas ee qur-aanku waa dhab waa xaqiiqo waxa weeyaan laqowlun faslun weeyaan waa kalaamu axkam alxaakimiin weeyaan fa jadiirun biqaari'ihi qur-aanka qofka akhrinaya waxaa dow ku ah an yattacida biaayaatihi aayaadkiisu inuu ku waansamo wa yastaniira bitawjiihaatihi qur'aanka tawjiihaadkiisa inuu ku nuursado taas baa dow ku ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innahum iyagu kuwa mushrikiinta ah gaalada kufaaru maka iyo gaalada kaleba yakiiduuna way dhagar samaynayaan kaydaa dhagar dhagartaa maxay u samaynayaan liidfaa'i nuurillaahi nuurka ilaahay inay baktiyaan oo demiyaan ayay dhagartaa u samaynayaan sharciga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay buriyaan oo ka hor yimaadaan ayay dhagarta u samaynayaan gaaladu waa iska sidoodii weeyaan diintaas iyo ehelkeeda col bay leeyihiin wa akiidu kayda wa akiidu anna waa dhagrayaa baa ilaah yidhi waa u dhagar samaynayaa kayda bimacnaa ujaazihim calaa kaydihim dhagartoodaasaan ku abaalmarinaya waa makriga ay samaynayaan inta loo kaadiyo oo la korto baa hadhowna la ciqaabaya markaasaa ilaahay qabanaya aqda casiizi muqtadir waa aayaddii qur-aanka aayadoo kale sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi famahil ilkaafiriina famahil koro alkaafiriina kuwa gaalada ah amhilhum koro ruwaydan wax yar bimacnaa qaliilan weeyaan waa wakhti yar waa arki doontaa waxa ku dhaca iyo waxay la kulmaan iyo say u halaagsamaaneh koro baa la yidhi qadar yar koro waa sii waarimayaan waxay joogaan waa maalmo yaro adduunkaay darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab